Bulshada ku nool deegaanka miyiga leh ee gobolka Sanaag ayaa maamulka Puntland ka codsaday in loo dhiso ceelal-biyood. Bulshada ku nool deegaanka miyiga leh ayaa ku tiirsan noloshooda beeraha iyo xoolaha, isla markaana wajahaya biyo-la'aan baahsan. Qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka miyiga leh ayaa maamulka Puntland ka codsaday in loo dhiso ceelal-biyood.
Halka aanu joognaa waxaa weeye miyiga leh biyo-la'aan aad u baahsan baa ka jirta. dhirtaas dadku ku tabceen oo muxuu ahaa dhulkooda ay aamineen oo ay geliyeen tacab badan oo aada u tiro badan maanta waxay taagan tahay heer inay dadkii ay ka laalaabtaan tuubooyinkii oo ay muxuu ahaa iskaga tagaan haddeer beerta aanu dhex taagannahay waa beer shaqaala shaqaale ma joogo cid dhex joogtaa ma jirto biyo-la-aan baa looga tegay mooroljab baa ku dhacay ciddii muxuu ahaa beeratan lahayd oo muxuu ahaa kusoo tacabtay oo tacabka aad arkaysaan uu ka muuqdo oo dhirta ah dalagka hoosena hadalkiisa badaa indhihiinaana inii makhraatiya marka halkan waxaan kala hadlaynaa wasaaradda beeraha wasiirka beeraha cusub ee hadda loo doortay wasaaradda beeraha waxaanu leenahay si deg dega cabashayada ha looga soo jawaabo biyola-aan aada u baahsan arintaas si deg dega waxaan uga codsananaa dowladda iyo wasaaraddaba inay kasoo jawaabaan dadku aad bay muxuu ahaa beeruhu ay biyola-aan uga jirtaa de waa aragtaan xaaladda ka taagan biyola-aan beero iyo bulshaba annagoo hadda waxaanu qayladhaan ugu diraynaa wakaaladda biyaha wasiirka beeraha inaannu helno ceel riig ah oo bulshada iyo beerahaba baahi tira dee haddii hal riigi uu ka jiro maanta bulshada iyo beeruhuba intuba way ka wada faa'iidaysan lahayn maamulka degmada iyo kan gobolka sanaag dowladda puntland waxaan leenahay xaalad adag baa halkan ka jirta oo biyola-aaneed durfo badan baa ku gadaaman beeraha laakiinse hadda xaaladda ugu adag oo waxa weeyaan sirioska ah oo amartansiga u baahan waa xaaladda biyaha deegaankan waxaa ka jira boqol iyo konton beero gaadhaya beertan haddeer waxaa ku yaalla ilaa afar boqol oo geed oo geedweynah baa ku yaalla durufo jira oo abaarahi ay keeneen biyihii way ka dowreen oo hoos bay uga dhaceen intaa ka badanna dadkii way awoodi waayeen inay la soo baxaanin marka waxaan baaqan u diraynaa oo ay qaydhaantan ku saabsan tahay oo xaaladda noogu adag tahay xaaladda biyaha oo ay noqotay in tuubooyinkiiba beerihii laga laabtay waxaanu u sheegaynaa wasaaradda ay khusayso inay si deg dega u soo gaartaa deegaanka midigale ee gobolka sanaag ayaa ka qayb qaata wax soo saarka dalka maadaama bulshada ku nool ay u badan yihiin bulsho dhaqato xoolaha iyo beeraha